أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka doornimo ugu doorka roon dowladdaas libiyada kenya ayaa dhaqaale fara badan ka faa'iiday dhulboobka murtida gurgurta oo ka sameeyey magaalada muqdisho faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose imaaraadka carabta ayaa la ogaaday inuu saldhigga militari oo wadajir ah magaalada berbera uga dhisayo dowladda kaafirada maraykanka iyo maamulka sahaynada yuhuudda kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga mudug iyo hoggaanka dhaqanka wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi dhakhaatiir iyo howlwadeenoo ka socda maktabka diiwaanka sakada xarakadaha mujaahidiinta al-shabaab oo howl daaweyn ah ka waday wilaayaadka dalka ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada bulofulay ee wilaayadaas munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga gedo waxaad sidoo kale warkeena ku maqli doontaan warbixin ku aadan deegaanka biyacaddo ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhda hijiriguna ay tahay labayo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warkada hornimo ugu door koroona ayay intaasi ahayn haatan insigii oo dhan dowladdaas libiyada kenya ayaa dhaqaalo fara badan ka faa'iiday dhulboobka murtada gurgurta uu ka wado magaalada caasimada ee muqdisho elias cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya dalka kenya waxa uu si weyn ugu riyaaqsan yahay faa'iidooyinka dhaqaale ee baaxadda leh ee uga soo hoyday dhinaca soomaaliya tan iyo markii uu murtad xasan sheekh maxamuud majaraha u qabtay maamulka riddada ah ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho daily nation waa mid ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee dalka kenya waxa uu maalinnimadii shalay baahiyey warbixin uu si weyn ugu lafaguray sida ay kenya uga faa'iidaysatay soomaaliya iyo soomaalida gaar ahaan dhowrkii sane ee u dambeeyey oo si weyn uu u kordhay dhaqaalaha waddankaas ganacsatada soomaalida ee u qaxay waddankaas islamarkaana ka barakacay handadaadaha iyo boobka uu xasan sheekh maxamuud ka wada muqdisho ayuu wargeysku sheegay in maalgashigoodu uu si weyn u kobciyey xarumaha ganacsiga ee kenya iyagoo abuuray ayuu yidhi kumanaan shaqo islamarkaana kenya ku xiray suuqyada waaweyn ee geeska afrika khaliijka shiinaha iyo turkiga sida wargeeska uu xusayo ganacsatada soomaalida ayaa malaayiin dollar ku maalgashada kenya gaar ahaan magaalada nairobi iyo magaalooyinka kale ee waddankaas iyagoo abuuray shaqooyin badan oo dhinacyada dhismaha gaadiidka iyo tafaariikhda ah waxa uu daily nation isagoo sii faahfaahinaya horumarka ay ganacsatada soomaaliyeed dalkan ku soo kordhiyeen uu sheegay in ay dhiseen xarumo ganacsi hoteello suuqyo iyo shirkado waaweyn taasoo uu sheegay in kumanaan shaqo oo faa'iido ah ay u abuurtay shacabka kenya warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in soomaaliya ay tahay suuqa ugu weyn ee kenya ay u dhoofisa maandooriyaha qaadka gaar ahaan nooca waddankaas ka baxa ee loo yaqaano mirooga iyadoo xustay in tan iyo sannadkii loo dhoofiyo soomaaliya in ka badan toddobayotoban milyan oo kiilo oo qaad ah wargeysku waxa uu xusay in qaadka muddadaasi soomaaliya loo soo daadgureeyey ay kenya ka heshay dakhli ka badan labaiyo toban bilyan oo lacagta kenya ah una dhiganta ku dhowaad ilaa boqol milyan oo dollar islamarkaana ay lacagtaasi taageertay oo meel ay ka soo saartay ku dhowaad hal dhibic afar milyan oo qof oo u dhashay waddanka kenya waxay sidoo kale warbixintu tilmaantay in soomaaliya ay tahay mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee alaabta kenya loo dhoofiyo iyadoo tusaale loo soo qaadanayo keliya sagaalkii bilood ee ugu horreeyey sannadkii oo warbixintu ay sheegtay in kenya ay soomaaliya u dhoofisay badeecad qiimaheedu uu gaaraya wax ka badan lix iyo toban bilyan oo shilinka kenya ah una dhiganta ku dhowaad ilaa boqol iyo soddon milyan oo dollar xogta wargeeska uu soo bandhigay waxay sidoo kale muujinaysaa in dhoofinta kenya ee soomaaliya ay korortay konton iyo kow dhibic afar boqolkiiba intii u dhexaysay sannadihii iyo taasoo wargeesku uu sheegay in ay ka dhigayso soomaaliya dalka lixaad ee afrika ugu weyn ee kenya wax u dhoofiya ka sokow ganacsigan soomaaliya waxay taageertaa adeegyada maaliyadeed duulista qeybaha waxbarashada iyo caafimaadka waddanka kenya waana sida wargeyska uu xusayo iyadoona warbixintu ay tilmaantay in kumanaan arday iyo dad caafimaad doonayaba ay mar weliba tagaan magaalada caasimadda ah ee nairobi iyo gobollada kale ee dalka taasoo waddankan u samaynaysa koror dhaqaale shirkadaha diyaaradaha kenya ayaa warbixintu waxay ka shanqarisay in iyaguna ay dhaqaale weyn ku qabaan safarada joogtada ah ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya sidoo kale bangiyada iyo shirkadaha xawaaladaha kenya ayaa ka macaasha dhaqdhaqaaqyada lacageed ee ay samaynayaan dadka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddankaas warbixinta uu baahiye wargeyska daily nation ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay jiraan tobannaan kun oo xirfadlayaal kenyan ah oo ku sugan gudaha waddanka soomaaliya kuwaas oo qabta shaqooyin badan oo xirfad iyo aqoon saraba ay u leeyihiin dadka soomaaliyeed taasoo muujinaysa sida kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay muqdisho ay ugu garba qabanaysa shisheeyaha dadka soomaaliyeed iyadoo ay sidaasi tahay ayuu wargeysku carabaabay in hadda ay jiraan dhibaatooyin baaxad leh oo isugu jira musuq maasuq handadaada iyo xadgudubyo kala duwan oo had iyo jeer ay ganacsatada soomaaliyeed kala kulmaan saraakiisha dowladda kenya si kastaba ha ahaatee sannadahan dambe ee dhaqaalaha kenya uu sidan kobaca u sameeyey ayaa ku beegnayd muddadii xasan gurguurta uu boobka iyo burburinta iyo barakicintuba ka waday magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo sababtay in ganacsato fara badan oo soomaaliyeed ay hantidooda ula qaxaan waddamada jaarka waxayna tani fursad dahabi ah u abuurtay dowladaha dalka duulaanka ku jooga waad mahadsantahay eliyas faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka baayo ee shabeellada hoose waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha kufaarta xabashidaha etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal isugu jira qarax iyo duqayn oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo duqaynta ayaa lala beegsaday xarunta madaxtooyada koonfur galbeed xilli halkaasi ay ka socotay caleemasaarka murtada aadan madoobey inta la xaqiijiyey waxaa dhanka xabashada etoobiya kaga baktisay laba askari oo etoobiyaan ah lix kalena oo ay ku dhaawacmeen dhanka murtadiinta waxaa howlgalladaasi kaga dhintay ilaa iyo saddex murtad waxaana kaga dhaawacmay lix kale waxaana howlgalladaasi lagu gubay shan gaari dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxaay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale waxaa halkaasi ka dhacay dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan imaaraadka carabta ayaa la ogaaday inuu saldhigga militari oo wadajir ah magaalada berbera uga dhisayo dowladda maraykanka iyo maamulka yuhuudda sahaynada cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan eegaya wargeeska caalamiga ah ee kasoo baxa dalka faransiiska ee limonde ayaa warbixin hor leh oo uu baahiyey shalay ku sheegay in magaalada berbera uu si qarsoodi ah uga socdo dhismaha saldhig militari oo ay hormuud ka tahay dowladda ridada imaaraadka carabta saldhiggan oo warbixintu sheegtay in loo qorsheeyey inay wada isticmaalaan imaaraadka carabta maraykanka iyo yahuudda ayuu si gaar ah dhismihiisu uga socdaa garoonka diyaaradaha oo qiyaastii toddoba kilomitir u jira bartamaha magaalada kaas oo loo bedelayo xarun ciidan sida uu wargeysku xusay dhismahan ayaa kusoo beegmay aqoonsiga yahuudda ee maamulka ashhadalla dirirka somalilan ee lix iyo labaatankii disembar labada kun shan iyo labaatanka kaas oo ajandihiisu ahaa sidii ay sahayanadu u heli lahayd saldhig istaraatiiji ah oo ku yaala gacanka cadmeed sawiro dayax gacmeed oo uu falanqeeyey wargeyska limonde ayaa muujiyey shaqooyin qodis ah oo aad u ballaaran oo ka socda ugu yaraan saddex goobood oo koonfur ka xiga dhabaha diyaaradaha intii u dhexaysay oktoobar labada kun shan iyo labaatankii iyo maarso ugu yaraan siddeed iyo toban god oo kuwa dheer ah ayaa laga qoday ciidda bacaadka intii u dhexaysay oktoobar labada kun shan iyo labaatankii iyo maarso ayuu yiri wargeysku isagoo falanqeynaya sawirada uu qaaday dayax gacmeedka sidoo kale ilo amni oo yurub ah ayaa wargeyska u sheegay in godadka dhulka hoostiisa laga qoday ay u eg yihiin bakhaaro lagu keediyo rasaasta ama haamo shidaal wuxuuna yidhi baholahan dhulka hoostiisa laga qoday ee saldhigga ku yaalla waxay u eg yihiin xarumo lagu keediyo rasaasta ah ama haamo shidaal waxaa kale oo ilahan amni oo la hadlay wargeysku intaas raaciyey in sawiradu ay sidoo kale muujinayaan in godadka lagu riday kunteynaro dabadeedna dib loo aasay wargeysku waxaa kale oo uu xusay in kooxo ka tirsan africom taliska militariga maraykanka ee afrika ay booqashooyin dhowr ah ku tageen berbera si ay u kormeeraan kaabayaasha militari ee saldhigga badda ee imaaraadku uu wado dhismihiisa saldhiggan ayay warbixintu carabaawday inuu awood u leeyahay qaabilaadda maraakiibta dagaal ee maraykanka iyadoo ilo amni oo wargeyska la hadlay ay sheegeen in saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka ay marar kala duwan halkaas u aadeen howlo tababar iyo iskaashi warbixintan ayaa mar kale ka markhaati kacaysa xogtii uu dhowr bilood ka horshaaciyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abuu cubayda axmed cumar xafidahullah isagoo daaha ka feeday in maraykanka iyo yahuuddu ay saldhig milatari ka dhisayaan magaalada berbera mahadsanida cabdiqani kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga mudug iyo hogaanka dhaqanka wilaayadaasi ayaa kusoo gabgaboobay deegaano ka tirsan wilaayadaas haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed deelku taal afarwalxaato deelku taal afar kaaleento yaan la deyn sidaan u ballannaba ha loo diigo dadweynaha ha loo diigo danaha caama yaan la deyn
kulankan oo ahaa mid u dhexeeyay odayaasha dhaqanka iyo maamulka islaamiga ee wilaayada mudug ayaa kusoo gabagaboobay degmada jowle ee wilaayadaasi kulanka ayaa lagu lafaguray qodobo dhowr ah waxaana ugu dambeyn laga soo saaray bayaan ay si wadajir ah u soo saareen nuqabada wilaayada muduga munaasabada gabagabada kulanka waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ugu horeeyo sheekh xasan abuuxamsa iyo odayaasha dhaqanka wilaayada waxaana madasha laga akhriyey bayaanka kulanka ka soo baxay lamber kow in la cambaareeyo maamulku sheega gobollada waqooyi galbeed murtad ciro oo ka furtay qudus safaarad sida uu sheegay waan cambaaraynaynaa waana waxa waaye waana ka soo horjeednaa haddaan nahay odayaasha kudhaqanka shareecada islaamka ee walaayada mudug labo midnimada muslimiinta si guud iyo si gaara in loo midnimadaas loo xoojiyo ayaan qodobka labaad ku caddaynaynaa haddaan nahay odayaasha gobolka mudug ee kudhaqanka shareecada islaamka saddex dhowritaanka walaalnimada iyo deris wanaagga intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay nuqabada wilaayada mudug ee goobjooga ahaa kulanka qodobka labaad waa ciro oo caasimaddii islaamka ee saddexaad yidhi waa caasimaddii yuhuudda arrinkaas wuuna gilgilay quluubteennana wuu gilgilay ilaah uuna dhimirkeenna wax u dhibin maskaxdeenna waxbuu u dhimay waxaana loo sheegay oo lasoo xaqiijiyey berbere in saldhig laga sameeyey qof kastooo muslinahow ama afrikaan ahaaw ama carab ahaaw ama cijab ahaaw waxaan leennahay waa wareey war soo ordoy cadow baa yimid saabaan af cad ku leennahay waxaa laga shiray oo laga tashaday laga falaqeeyey wax badan lasoo ruugay wixii lasoo ruugay waxaa ka soo baxay bayaanka la akhriyey bayaankaas baana soo saarnay haddaan nahay wilaayadeenna iyo odayaasha dhaqanka marka koowaad waxaan u mahad celinaa alla subxaana wa tacaala kabacdina waxaan cambaaraynaynaa ninka la yidhaha murtad ciro oo yidhi safaarad waxaan ka furtay baytulmaqdes masjidkii muslimiinta oo qudus waxaan leenaha lacnad ilaahay kugu dhacdo mana kuu furaa doonto insha allahu tacaala dhibaato badanaa kala kulmi doonta adduunka iyo aakhiro labadaba daadan ilahay uga tooba keeni oodan ka soo laaban waxaan leenahay qudus yuhuudi iskama laha safaaradna kama sii karto ciro iyo wixii ku hadaf ah waxaan leenahay waa dal muslimiin ay leeyihiin ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa kulankii runtii aad loogu lafaguray arrimo badan oo maanta taagan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa go-aamadii ka soo baxay oo aragti wadaagii halkaa lagu yeeshay ka soo baxay inay noqdaan kuwo miro dhala jasaakum allah khayran baarak allah fiikum waxaan soo dhoweynaynaa honayidaynaa bayaankii walaalku noo akhriyey waxaana leenahay insha allahu tacaalaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen ballankaas aan galnay iyo qodobadaas aan qorannay insha allahu tacaalaa fulintooda inaysan naga qabyoobin oo nin walba doorka uu ku leeyaha ka qaato taana waa dardaarmi lahaa raggaa guddiga ehe meesha laga magacaabay ee shanta xibnood ah ayagana waxaan leenahay insha allahu tacaala allah iniin fududeeyo dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka socda maktabka diiwaanka sakada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo daweynaha ka wada wilaayaadka dalka ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada boolfulay ee wilaayada baay bashiir muxidiin abuiman ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay weli waxaa si absamire uga soconaya ololaha kor u qaadista caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo kaas oo ay wadaan howlwadeenno ka tirsan maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin si gaara qaybta xanaanada deegaanka burgud oo hoos yimaada magaalada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa laga fuliyey ololahan diiradda lagu saarayey baaritaanka caafimaadka xoolaha bixinta daawooyin iyo wacyigelinta xoolo dhaqatada ee ku saabsan ka hortagga cudurrada iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo sida geela lo-da iyo ariga mid ka mid a dhakhaatiirta ayaa faahfaahiyey howlaha ay ka fuliyeen deegaanka burgud iyo adeegyada ay u qabteen dadka xoolo dhaqatada ah alxamdulilah maantana waxaan joognaa deegaanka burgod baan joognaa maantana maxaan ku rahdaayey deegaanka burgod waxaan ku rahnay dad maxaan ku rahday xoolo dhaqato aad u daninaya maxaan ku loo daaweeyo xoolahooda aadna uga hamuun qabo hawsha aan wadno marka insha allahu tacaala xoolahaasaan hadda ku dhex jirnaa insha allahu tacaala sidii hore aan u maxaan ku rahdaay u samayn jirno kale waxaan samaynaynaa wacyigelin ku aadan xoolo dhaqatada oo xoolahooda sidii maxaan ku rahdaay u daaweysan lagu daaweyn lahaa dhakhtar la xiriir lahaayeen sidii daawo tayo loogu raadin lahaayeen sidii ay maxaan ku rahdaay meelaha ay ka duri lahaayeen waxyaabaha laga ilaaliyo iyo waxyaabaha loo raadiya intaba waan ka wacyigelinayna mashwaraad baan u qaybinaynaa insha allahu tacaala intaa kadib geela aan kula kulanay halkan waxaan ku aragnay geel qaba maxaan ku rahdaa shimbir cudur la yidhaahdo waan ku aragnay shimbirkaas waxaan ku daaweyneynaa dhowr daawo oy ka mid tahay maxaan ku rahdaay oy ka mid tahay daawada loo yaqaano daawada daawo trim oo ka kooban maxaan ku rahdaay sofadimizin iyo maxaan ku rahdaa tremetabrim waxaan kaloo ku daaweyneynaa calfosate daawo la yidhaahdo oo calcium ah waxaan kaloo ku daaweynaa multivitamin waxaan kaloo la kulanay geel qabo candhabarar waxaa la yidhaahdo ama mastitis cudurka loo yaqaano sidaasna waan daaweyneynaa demox daawo la yidhaahdo oo amoxilin injection ah iyo waxaan ku daaweyneynaa maxaan ku rahdaa daawo la yidhaahdo dexijat labadaas daawaan ku daaweynayna insha allahu tacaala geelaas baan hadda ku dhex jirnaa sidaasaan daaweynayna waxaa kale oo caadi ah oo geela aan siinayna daawada gooryaanada iyo sunta on maxaan ku kaga buufinayna shilinta kaga buufinayna insha allahu tacaala qaar ka mid ah xoolodhaqatadii ka faa'iidaystay ee deegaanka burgud ayaa aad u soo dhoweeyey ololahan iyagoo sheegay in door muhiim ah uu ka qaadanayo ilaalinta caafimaadka xoolaha iyo kor u qaadidda wax soo saarkooda ilaahayaa ka mahadsan sawbaa kabacd xarakadaa ka mahadsan keelaa nulyimid baawuraasaa qaadadeen maadaama xilligii la dhowyahay cariirka iya ay idin ogtihin oo halkii litirba basiiga si qaar u yahay aa baawur sunol qaado daawo ayo nooc oo fanna ah ayaa nol keena oo lah haddii tahay naahin haddii tahay daawadii kulmus haddii tahay tii oo hoolaha afsalagsi yahay haddii durmo tahay haddii sun caadi tahay waxaa waaye waxaa shucuurteena masal koob kara waxaa nol keena daawo oo amuun u tabnay beeso u yaraan konton doolar oo kale laga saag adeegshar laga keen horta keel hoolo laga daawo suu kiriisa karada dhibi iyo dhooyin iyo wixii iyiin susi karada waxa daawo ay maana wixii amuun bahanay mootashaal u qaadanay oo buulfulayseenay daawadii halkii halkii oo sugay waa laba doolar iyo bara sanoo ka jira maana waxaa waaye bilaa lacag la-aan bilaa sun lacag la-ay naahinya la keena nafaqadii kiila la keena daawayn lansiin oo sun lah oo naahin lah oo lah ti shurubuyo af hadii surugsuwaay waawaan wixii yar iyo wiin keeliyo sidan saartiin wasaa durin wasaa daaweyn digtoorin oo maanaa boqolkiiba boqolay dad xanaanada anab ig cilmi badan ayaa ilaahay il kulmay ma maleeshar maanaa in wakti kan aad xilli kan la dhoga in aan sehlaay ma u taawo sharan taas ilaahay ka mahadsan uma kabacd harakada nin yaa ka mahadsan dadkiisaa gubaawiyey baawarkansaa gaadiyey bilaa lacag la-aan oo waxba mase ninka fido kaali hoolin idinla daaweyno inuu yar xataa daawadii guudaan oo hashi labaatan iyo shan birmiya kiilka dhashar saqalulata unsaa wedin yaa yaa in la keena daawadii af hal dhel hal maraa la dhimay afar dhel kale nula sii waa yaryaw habeen iyo habeen dhafsi ilaahay ha barakeey ilaahay ha ku mahadsan uma kabacd harakadii intii garash ay saakish iyo waxaad soo mahadnagnayo ilaahay kabacdi harakadiinu soo mahadnagnahay maanta waxaanu yimid tagaatiir oo keel daaweysay keel qoosho ilaa eri ilaa inta geere waxnu daaweysay oo wilaayada kamid ay waxaasaanu yimid maasha allah allah barkeey maanta dhammaanaan waa ka faraxsannahay waa ka faraxsannahay dhammaan khayr allah siiyo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale howlwadeenno iyo dhakhaatiir ka tirsan maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin si gaaraa qaybta xanaanada xoolaha ay ololahan baaritaanada iyo daaweynta ugu sameeyeen dadka xoolodhaqatada ee ku dhaqan deegaanada madiinatulkhayr iyo bisqacadde oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashir munaasabad shahaadooyina lagu guddoonsiinayey dufcad cusub oo ka qalin jebisay mu'asasada alixigma ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga gado xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa soo tebinaya warbixintan waxay ahayd munaasabad si ersaraha loo soo agaasimay islamarkaana abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka shanqolow ee wilaayada islaamiga ee gado ardaydan ayaa muddo ay baranayeen cilaansaarka iyo harqaanka kadib waxaa laga qaaday imtixaan lagu ogaanaya aqoontooda iyagoona ardayda dhammaantood ku guulaystay imtixaankaas balse waxaa si gaara loo abaalmariyey ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii laga qaaday kuwaasoo la siiyey abaalmarine lacageed iyo shahaadooyin ka turjumaya waxa ay soo barteen ugu horreyn mid ka mida ardayda wax ka barata mu'asasada alxigma ayaa munaasabadda ku daahfurtay aayaad ka mida qur-aanka kariimka وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين
ugaaska beesha leesaan ee wilaayada islaamiga ee gadow ugaas xasan aadan maxamed ayaa isagana ka hadlay munaasabadda isagoona mahad alle kadib u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gadow wuxuuna ka warbixiyey farqiga u dhexeeya waxbarashada gabdhaha maanta iyo xilligii hore gebro macnaha geeki hore waxbarasho isku dhaafa mal waxdaana hetaa waxadiyo mana ardi maran shama mal mal waxda jarna walna mal bara jarna kuriile walna bara jari usileyle waxda jari laakiin shareecadan ilaahay subxaanahu wa tacaala mayna barti in gebro macnaha waxaad la sii in gebro macnaha la tacalim walla bara dhina walba macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala macnaha faa'iida ayaa ku xelnay marnaha waxbarashada marka may dardaarmay gabdhaha ta macnaha walbaraday oo macnaha waxbarashadan qiimaha leh macnaha bandhikeen inayo dadaalan oo dadaalka dadaalka sii daran gabro kale macnaha reer deegaanka ee oo reer shanqolow eh inayoona ka daydan walbarashada macnaha faa'iidada leta wal ku warramay marka jasaakumallaahu khayr in laka dadaala gabro hata walbaradanna macnaha unku fadheena gabro kalena walbaradan oo macnaha walbarashada la hormariyay runtii mayba waha waxbarashada faa'iidada laka helow adduunya iyo aakhiriya ka koobanta waxay ardaydu sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya aqoonta ay xambaareen kaasoo soo jiitay dhammaan martidii goobta ku sugneed فمرحبا بكم عدد ما أشرق الصبح وجودكم بنا دليل على المحبة أنتم عنوان كل وفاء وبكم الأرواح تبتسم إن اللقاء بكم ليس مجرد اجتماع بل هو مناسبة نجدد فيها العهد على التعاون ونؤكد فيها معاني الاحترام والتقدير نسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا تعلمنا خلال ستة أشهر فن الخياطة والتطريز فأحكمنا الحرفة وتقنا الصنعة خاضرنا الأقمشة إبداعا وفصلناها إتقانا خضنا الدرع وأغطية السرير والحجابات والعباءات وغيرها من المصنوعات المتنوعات وفي فن الحناء تدربنا حتى بلغنا قرابة مئة نقش وزخرفا نقشا بعد نقش وزينة بعد زينة حتى صارت أناملنا تبدع جمالا وتخض على اللكف والأقدام فنا يسر العيون ويبهج القلوب ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardaydii safka hore ka gala imtixaankii laga qaaday iyadoona la guddoonsiiyey abaalmarino lacageed iyo shahaadooyin ay ugu talagashay wilaayada islaamiga ee gedo gabadha ugu horraysa ee qaybta harqaanka waxa weeyaan muslima isxaaq xasan oo boqolkiiba boqol darajadeeda ahayd waxay abaalmarin u heshay oo wilaayada ay ugu deeqday lixdan iyo shan doolar gabadha labaad oo isla khiyaadada ah zahra sheekh cabdulaahi boqolkiiba sagaashan sagaal waa afartan doolar jaa'isadeeda gabadha saddexaad cafiifa cabdulaahi oo isla harqaanka ah boqolkiiba sagaashan iyo sideed waa soddon doolar mu'asasada alxigma waxay faracyo kala duwan ku leedahay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado waxayna soo saartaa gabdho barta xirfadaha kala duwan waana qayb ka mida dadaalka ay wadda mu'asasada oo si weyn looga dareemay guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado waad mahadsantahay waa xasaan markana waxaad ku soo dhowaataan warbixino ku saabsanaa deegaanka abiya cadde oo dhaca wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaa deegaankaasi gaaray islamarkaana warbixintan ka diyaariyey faysal mahad soomaali
بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
bismillaahi raxmaan raxiim xilliga iminka aan dhaqaaqi rabo waa salaada subax kadib safarkayga maanta wuxuu ku aadan yahay degmada biyacadde oo sidaan hore idinkugu ballanqaadnay aannu ka soo gudbin doonno taariikhda magaalada ay leedahay suuq toddobaadla ah oo maalinkan oo jimco ah oo kale ay leedahay iyo sheekooyin badan oo xiise leh oo magaalada ka jira فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد سلمجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا
waxaan geli doonnaa safar aan sidaa u dheereen qiyaastii wax ka yar labaatan kilomitir waxaan sii socon doonnaa qiyaastii muddo konton daqiiqo ah ama ugu badnaan hal saac waxaan rabnaa inaan ka gaarsiinno inta uusan suuqa horteen furmin ceryaamo khafiif ah ayaa dul hoganaysa dhulkan beeraha u badan ee aan sii marayno halka waddooyinka carradooduna isu beddelayaan midibo kala duwan sida carrada gaduudan midda cad iyo midda madow ee dhoobada ah soomaaliya waa dal ay magaalo walba leedahay sheeko u gaar ah qaar waxaa lagu xasuustaa boqortooyooyinkii hore u soo maamulay qaarna dekedo qadiimi ah iyo taariikho kale laakiin waxaa jira magaalooyin aan lagu aqoon dhismayaal dhaadheer ama taalooyin taariikhi ah balse lagu xasuusto hal ceel oo beddelay nolosha kumanaan qof magaaladaasi waa midda aan ku sii wajahanahay ee degmada biyacadde
فاشدوا سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
biya cadde waa degmo ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe waxay qiyaastii afartan kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada jowhar ee xarun goboleedka shabeellada dhexe dhanka galbeedna qiyaastii soddon kilomitir ayay u jirtaa degmada mahadaay boqolaal gaadiid ah ayaa toddobaad kasta isaga kala goosha waddooyinka magaaladan soo gala iyo kuwa ka baxa ganacsataduna waxay ka soo safraan gobolka intiisa kale iyo gobollada dariska ah wax soo saarka miyiga ayaa halkan soo gala badeecooyinkan halkan ayay uga sii gudbaan magaalooyinka kale laakiin biya cadde mar walba sidaan ma ahayn tobannaan sano ka hor inta magaca biya cadde la aqoon deegaankan waxaa loogu yeeri jiray doon qalanqal magac maanta dad badan oo jiilka cusub ah aysan xitaa maqal xilligaasi halkan ma jirin magaalo ma jirin suuq ma jirin koronto waxbarasho ma jirin degsiimo rasmi ah waxaa jiray oo keliya waxay ahaayeen oomane roob yari iyo dad mar waliba u guura meel kale sabab keliya darteed waa biyola'aan nolosha deegaanka waxay ku xirnayd roobka haddii uu roobku do'o waxa walba way noolaan jireen haddii roobku baaqdana dadku waxay qaadi jireen aqalladooda iyo ubadkooda waxay la guuri jireen xoolahooda waxayna raadin jireen meel ay biyo ka helaan halka ugu sakaysa waa webiga shabeelle halka xigtana waa degmada ceel baraf oo qiyaastii safar labaatan kilomitir ah ayay u geli jireen si ay u helaan biyo ay cabaan doon qalaanqal waxay ahayd meel lagu hakado laakiin aan lagu waarin mar kasta oo ay taariikhdu isbaddasho waxay leedahay hal dhacdo oo wax walba roga dhacdadaasi waxay timid kun sagaal boqol afartan iyo shantii sannadkaas deegaanka waxaa laga hirgeliyey ceelbiyoodkii ugu horreeyey ceelkaasina ma ahayn mashruuc keliya wuxuu ahaa bilow cusub maalintii biyuhu ka soo burqadeen dhulkana waxaa isla maalintaasi isbeddelay rajadii dadka qoysaskii guurguurayey waxay bilaabeen inay degaan xoolihii waxay heleen meel joogto ah oo ay biyo ka cabaan beerihii ayaa si tartiiba dadkii ay xoog iyo xeeladba ugu heleen ganacsiguna wuxuu helay saldhig hal ceel ayaa beddelay taariikhda oo dhan bilowgeedu meel oon looga kala guuray ahayd meel oon looga kala guuray ay aheeday rag culamaaha yimiday oo martiqaad raba meesha hadda ceelku hadda ka mudan yahay doonqalaanqalaa la dhihi jiray sidaas awgeed culammadii waa lagu martiqaaday waxaa leehi beledkan biyola'aana looga guuray inta dambena waa guure waxaan rabnaa inaanu ducaysiin waa duceeyeen walaxaan sii badnayn oon dheerayn riigaa yimid ceelkiyaa la qoday ceelkii motoor oo waxuu lahay sida lay sheega dhookac dhookacahoo ay saas u dhookacdhookac leh haa anigu sooma gaari laakiin taariikhaan saasaan ku haaya xilligaas talyaan ayaa joogay gumaystaa joogay ceelkaasu marka maalintaas au dhacay meel doon doon waxaa laydhaha meelaan la xoole ay degi jiraana laydhaha oon biyuhu oyan gelin ay degaan oo dhulku waa caag iyo doon doonqalaanqal waxaa laydhaha meel xooluhu degaan waay ruuman waay haa dhulka biyuhu qabtaanna dhul caagahaa la yidhaha biyaha ku hoora dhulku saasuu kala yahay haa waa geed magaciis dhulkayna ka baxa haa saas waa saas waa
maanta markaad dhex socoto waddooyinka degmadan biyacadde way adag tahay inaad qiyaasto in magaaladan mar ay ahayd meel ay dadku ka cararaan sababtoo ah hadda waxay noqotay meel ay dadka u yimaadaan si ay ugu ganacsadaan si ay wax uga bartaan si nolol ugu samaystaan laakiin intaan magaaladan ay noqon xarun ganacsi waxay marka hore noqotay astaan taariikheed taariikh aysan dadka deegaanka weligood iloobi doonin haddan waxaan haysanaa ceel ee maaragtay noo baqay oo riigahay oo nin ismaaca daawo la yidhaha uu soo bajiyey runtii waa lagu nacfiyey aadaa lagu nacfiyo waayaa waa ceel ee maaragtay biyihiisu mac yihiin ceelhoshar ceelihii horsho ka bibe magaalooyinkan tubooyinmaa ku jiro qof walba tubadeer ay ka cabtaa waxa uu yidhi oo kaleeto masaakiintana wixii masaakiinana wax lagama qaadi karo wuuri bishii ramadaankana wuxuu yidhi waxaa waaye firi waayu firi uu ka dhigay ceelkaas maaragtay aan ku dhaqnaa xaajacadda awoodaad la yidhaha ayuu u qodiyey gaarkiisu isaguna saasa u sadaqaystay mahadu ka gaartaan leenahay intaasaan soo marnay magaalo kasta waxay leedahay maalin ay dhalatay biya caddana dhalashadeedu ma ahayn hal maalin oo keliya waxay ahayd safar dheer oo ay dhiseen biyo dad iyo wakhti kadib ceelkii la qoday sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii qoysas badan oo muddo dheer ku noolaa nolol guurguur ah ayaa bilaabay inay degaan hareeraha ceelka markii hore waxay ahaayeen aqallo yaryar oo ka samaysan geed iyo cooshad maalmo ayaa isu beddelay bilo bilihii waxay isu beddeleen sannado degsiimadiina waxay isu beddeshay bulsho bulshadiina waxay noqotay magaalo haddii ceelkii dhacay uu biyo dhalay waa la shirba waxaa la yidhi colow hortiis cubay u tiil caadiyoonna ceel ka moqda waa yaabaneen layd odogaasaa lagu halqabsadaa layidhi biyaha webigaa laga dooran jiray ama ceel baraf maha noogu dhow waa haa dhowr labaatan kilomitr waa kaa wax yar kadibna waxaa gebi ahaanba laga guuray magacii hore ee biyola'aanta ku baxay ee doonqalaanqal waxaana booska soo galay magacan cusub ee maanta ay caanka ku tahay degmadan ee biyacadde magaaladan waxay kortay iyadoo aan lahayn dahab ama shidaal hantideeda ugu weyna waxay ahayd dadka halkaa ku noolaa dadka beeraha ka shaqeeya iyo kuwa xoolaha dhaqda ganacsatada culimmada iyo qoysaskii doortay inay mustaqbalkooda ka dhistaan dhulkan laakiin sida magaalooyin badan oo soomaaliya ah biya cadde kama badbaadin dabeylihii siyaasadeed ee dalka ku dhuftay xiisadaha siyaasadeed waxay soo gaareen deegaanadan gobolka shabeellada dhexe biya cadde waxay noqotay meel si dhow ula kulantay dhacdooyinkaas sida ay xasuustaan dadka deegaanka magaaladu waxay ka mid ahayd goobihii ugu horeeyey ee laga abaabulay iskacaabintii lagaga soo horjeeday dowladdii militariga ee xilliga ka jirtay soomaaliya raashinka waa naloo beegi jira in basakor ha naqato in badarka qutul daruurga ha naqdo koombees wax la yidhaha ayaa maarata naloo samay jire ganacsi ma jireen horta intaasaan soo marnay haddii intaan soo marnay waa uu ku soo dhaqanno uun raggu waa soo dhaqanye laakiin dhibaato saa'ida anugu hay jirtay waa uun ruush waxuu ka keenyeen waa maxamed siyaad barre alxamdulilah adigoo waxaan soo galnay kacaankii iminka uu yar aqliciifiyey jabhadii koobaad nimanka bilaaban ka mid ahayna nin calaxaansha la yidhaa ayaa maalinta noo yimid oo maarata abgaalow wuxuu yidhi aadaan uga xumaannay maalinkaasaan jabhadayn bilownay ninku hadduu u kacahirsho maaragta waa loo jabhadayaha moogta jabhadaynaan bilownay markii ay dagaalladu bilowdeen waxay beddeleen noloshii magaalada qoysas badan ayaa ka tegay guryahoodii ganacsigii wuu istaagay beerihii waa laga fogaaday suuqyadii way xirmeen cabsi ayaa beddeshay rajadii ay dadka ku dhisanayeen magaaladooda colaadahan waxay gaareen heer ay biya cadde wajahdo burbur lixaad leh sida ay dadka deegaanku xusaan qaybo badan oo magaalada ah ayaa dab la qabadsiiyey saameyntaas kuma ekaan biyo cadde oo keliya waxay gaartay deegaano kale oo ay ka mid yihiin miir taqwo iyo ceel baraf muddo gaaban gudaheedna magaalooyin ay dadku ku dhiseen sannado badan waxay noqdeen meel ay ka muuqdaan raadadka colaadda maxamed siyaad barre waa carooday hadduu caroodo waana wada majaxaabshay adiga waa kaa xoog badanaha timid dadka in dhinac laga maro meerta taqwa la gubo ceelbaraf la gubo biyo cadda la gubaa timid caraa ka sii siyaad markii ay xaaladdu degtay waxay bilaabeen dadka halkan ku nool halganka leh halgan aan lagu dagaalamayn rasaas balse lagu dhisayo bulsho dadkii qaxay ayaa dib u soo laabtay qoysasku waxay dib u dhiseen guryahoodii ganacsataduna waxay fureen goobahoodii ganacsi beeralayduna mar kale ayay dusha saareen qalabkooda si ay dhulka u qotaan si loo fahmo sababta biya cadde maanta u tahay xarun dhaqaale oo ka soo kabanaysa wixii soo maray isla markaana soo jiidata kumannaan qof waa inaan gudaha u galnaa wadnaha magaalada
soo fadhiisna kan waa hanahayadaahina ayadka waa daawi waxaan dalbadaa hilib daawo ah oo moogtahay awood fara badan laga helayo hilib jineedba iyo mid caafimaadoo kale fara badan allah marka wareegidin horta aan cuno marka cuno kadib i wareyso maantaoo kale ay leedahay ee maalinka jimcaha
سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulose xiligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigaya aynoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu